muslimiinta waddanka sweden ayaa soo dhoweeyey laalista lagu sameeyey sharciga xisbiga center barty ee dalkaasi uu ku doonayey inuu baarlamanka waddankaasi mariyo in aan la gudi karin wiilasha taasoo uu buuqeedu taagnaa laba sano waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrintan ka waraystay xildhibaan xamse yuusuf xoorxoor oo ka tirsan baarlamanka gobolka westmanland ee dalkaasi sweden
aad baad mahadsantahay ridwan xusbiga aan ka tirsanahay ee center bartiga ayaa waxaa dhacday shirweynihiisii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa lasoo dhigay groub dhalinyare ay soo dhigeen si lama filaana inaan sweden wiilasha lagu gudin arrinkaasoo dood badan nagu dhaliyey annagana naxdin badan nagu beeray marka markii arrinka socday ambiil baanu ka qaadanay wax rasifaqun laydha ayaan halkan ka qaadanay oo aanu shirweynaha dambe la sugnay oo isla xisbiga gudihiisa ka wadaa isla isla xisbiga gudihiisa congresskii weynaa maadaama xisbiga xisbiyada ugu waaweyn ee dalka ayuu kamid yahay oo baarlamaankana awood badan ku leh wixii ansixiyaana oo halkaa aanu ku ansixinaana sharcigii xusbigay noqdaan marka dambena baarlamaanka in la mariyo weeyaan marka arrinkaasi werwar fara badan buu nagu keenay shirweynaha dambena la sugna oo imika noo dhamaaday haddaba aan kula hadlayo sidaa daraaddeed markaa muddo laba sanaa baan hawshaa ka shaqaynaynay marka horena guddida sare xusbiga iyo guddoomiyaha iyo guddida sare xusbigu isku aragti baanu hayn marka waa arrin farxad leh sidaa adikumaa la socotaan waa arrin farxad weyn u keentay waayahay maxay ku doodayaan marka xubnaha isla xisbiga ad adiga aad ka tirsan tahay ee soo jeediyey in aan la gudi karin wiilasha
wallahi laba fikir oo kala duwan baanu wadanay iyagu waxay lahaayeen dimuqraadiyadda ilmuhu marka isagu uu weynaade ee uu da-diisa u qaangaaro naftiisa wixii isagu ku samaynayo inuu buuryada iska jaraya iyo inaanu iska jaro isagu ha go-aansado oo isagu hays gudo ayay lahaayeen waa wiilasha laga hadlaya maadaama dimuqraadiyadda ilmaha ayaanu isagu waxaanu ogeyn lagu sameyn markan hawsha lagu sameynayo naftiisa go-aan badan kuma laha annagana qoladeeda kasoo horjeedaana doodaydu waxay ahayd maadaama xorriyadda diintu ay xor tahay dalkan aanu joogno qof walba diintiisa xor u yahay dhaqankiisana xor u yahay inaanu xaq u leenahay ilmaha yaga inuu nala mid ahaado waa ilmaha waa kabidhaashihii diinta aanu haysano ee muslimka marka annaga arrinteedu way caddayd xorriyadda diinta oo dimuqraadiyadda ogashahay baanu ku doodaynay in waalidku xorriyadiisa isaga ilmihiisu ay xor u yihiin inay diintooda isticmaalaan waxay ka faraysanaa ay waxay faraysana ay sameeyaan waxay ay ka joojinaysana ay ka joojiyaan waayahay dad badanaa laga yaabaa oo ku dhegaysanaya inaanay fahamsanayn xisbiga dhexe ee adiga aad ka tirsan tahay waa xisbi noocee ah
wallahi xusbiga center barty baa la yidhahdaa waa xusbiyada ugu waaweyn sweden buu ku jiray marka hore xulufa ayaan lahayne xuluf af alliance la yidhaahdo oo moderaadka iyo annagoo centerka ah iyo liberalka iyo code kilisa dimuqraadiga marka dhowaan baan haddana siyaasadayda isla bedeshay marka iminka la wadaag baanu nahay xukuumadda imika dalka taagan kulaasada lamaanu qaybsan laakiin waanu la dhisnay marka iminka xukuumadda imika sweden ka jirta wa waa xusbiyada dhisan ayay ka mid yahay xusbiga iyagu saasuu markaa mi uga mid yahay xusbiyada ugu waaweyn dalka sweden inta badanna markii horena xukuumadda xulafadaas la dhisi jiray ula lahaa awood badan buu waddanka ku lahaa iminkana maadaamaanu center nahay anagu oo liberal aanu nahay hadya jeer kulba waxaa xusbiga dantiisu tahay baa ayaa ayaa inta badan
waayahay sidee marka looga arkaa arrintan sweden ama sidee usoo dhaweeyeen haddii dhinac kale aan su-aasha udhiga soomaalida iyo muslimiinta wallahi muddo laba sanaa soomaalida iyo muslimiintu werar badan baa hayay arrinkaa maadaama xusbiga awoodaa leeyay waxaa laga cabsi qabay in arrinkaasi nagu fulo labadii sano ugu dambeeyey dadku aad iyo aad iyo aad bay werwarsanaayeen laakiin werwarkaa waxaa farxad ugu bedeshay markii aanu ku guulaysanay shirka yagan iminka oanu cod fara badan oo fara badan aanu kaga guulaysanay markii dambe dooda kadib cod baa la geliyey codkii baan markaa ku guulaysanay arrinkii saasaan ku laanlay marka arrinkaasi farxad aad iyo aad iyo aada u weyn buu keenay labadii sane ee lagu soo jiriyay werwarka ahana halkaasay ku dhammaadeen waaya xamse ugu dambeyn dalka sweden mas-uuliyiintiisa ad hadda ka tirsan tahay muddooyinkan dambe waxaad moodaa gaar ahaan labadii sane ugu dambeeyey in soomaaliya aada u fara badan oo soddon ku dhow lagu dilay dalkaas waa maxay dilalka noocan oo kalea maxaa keeni karay kula tahay sideese looga hortegi karaa
wallahi waa walaal waa masiibo aada iyo aada noo saameysay carruurtaydii baa dhimanaysa carruurtaydii baa isdilaysa arrinkaasi calool xumuu nagu hayaa marka insha alla waxaan rajaynayaa inaanu anagu iskaashano anagu aan isku tashanno ilmahayga toosino marka arrinkaasi waa arrin masiibadeeda le walaal subano
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan xamse yuusuf xoorxoor oo ka mid ah baarlamanka gobolka westmanland ee dalka sweden waxa uu u waramayay wariyaha v o e da ee london ridwan xaaji cabdiweli